bismi illahi raxmaan raxiim waan salaamayaa saxaafadda waxaan kaloo salaamayaa shacabka gobolka mudug salaan baan idinsoo hawada idiin soo marinayaa bacdasalaan innaga hadda waxaan wadnaa shaqo shaqooyinkaan wadnaana waa badan yihiin waxayna u badan yihiin oo wada yihiin ka shaqaynta amniga maanta halka waxaan isugu nimid xeradii qaybta booliiska gobolka mudug oo dayactir lagu samaynayo meeshaas oo ah meel ahmiyad ballaaran leh ahmiyad ballaaran noogu fadhida shaqooyin badan lagu qabto waxay ka mid noqonaysaa iyada hagaajinteeda iyo qurxunteedu ka shaqaynta nabadgelyada ayay ka mid noqonaysaa maxaa yeelay haddii meeshii taliska ahayd aysan ahayn meel ku habboon in lagu shaqeeyo haddee dhib weeye waa wax maaragtay markaa foolxumo ah waa wax dadku ay maaragtay markaas dee arkayaan inaysan meeshaan ahayn meel macquul ah marka dadku hadday ka xumaadaan meesha inta soo galaan ama ay u arkaan meel fool xun haddee waa arrin nabadgelyada wax u dhimaysaa taa laftigeedu waxa weeye marka arrintaas waa wadnaa waxaan rabnaa gurigaa inaanu ku soo celino suu ahaan jiray waxaan rabnaa gurigaa inuu noqdo guri ummaddu isugu timaado madaxda sare ay ummadda kula shirto odayaashu ay yimaadaan dadka wax isu qabaa ay yimaadaan meelo kala soocan leh la fadhiisan karo wax lagu sugi karo xafiisyadiisii o dhan ay wada shaqeeyaan markaasna ay uu noqdo xafiis dee macquula ilaa xad oo bilic leh taasina waxay ka turjumaysaa waxqabadka iyo dardarta boliisku hadda ay wadaan isbeddelkan cusub arrintaasna halkaa uga harimanno waxaan rabnaa meelo badan oo kale inaanu dayactir ku samayno ay ka mid yihiin saldhigyada saldhigga dhexe saldhigga galbeed iyo saldhigga miir waxaan rabnaa inaan dayactir ku samayno wixii gaadiid yaalla waxaan rabnaa inaanu dalbanno waxyaalaha naga dhiman cidda ay maaragtay markaas ku habboon tahay meesha tan iyo magaalada tan iyo xeryaha kan iyo ciidanka kan ummaddaa iska leh ummadda soomaaliyeed baa iska leh ummadda reer puntland baa iska leh cid walbay u furan tahay waa imaan kartaan wax walbo xog aad keeni kartaan wax kastaoo tale aad keeni kartaan wax kasta oo ku saabsan arrimaha kala duwan oo amniga ayaad la imaan kartaan hadalkaas meelahaasu joogaa hadda muhiimadda maanta an waxa wey dayactirka qaybta dad badan baa naga saaciday arrintaas mahad baan u celinayaa ballaaran dadkii naga saaciday dad badan oo aan la hadlay kurtigood hadalkaas waxay u arkeen hadal loo qaateen ah aniguna waxaan ballan qaadnay haddaan nahay boliiska taliska boliiska gobolka mudug sidii dadkaasu ay noo aamineen amaba ay maarata wax noogu direen waxaa sida ay tahay inay u fusho oo ay meesha u gasho waxaan codsanayaa oo dadka ka codsanayaa nabadgelyada in laga shaqeeyo waxaan ka codsanayaa inay xeryahooda iyo gaadiidkooda iyo ciidankooda ay dhisaan oo ay wax ka dhisaan dowladdu way dhistay wax allaale wixii tabarteeda ahaa way samaysay oo gobolkan way ka qabatay waxaa la rabaa marka intaa laga badiyo oo dadku ay u soo jeestaan xaqiiqada oo dadku ay u arkaan boliisku wax iyagu ay leeyihiin oo arrintaas